dadkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillahi raxmaan raxiim kulan waxaa dhegeystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu toddobaadkan barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid ah doorka dhallinyarada ee issaamixidda iyo weliba dib u heshiisiinta bulshada halkee marayaan mashaariicda dib u soo kabashada bulshada iyo weliba dib u heshiisiinta deegaanada jubbaland meel fiican buu marayaa runtii mashaariicda dib u kabashada la yidhaahdo iyo barnaamijyadan la yidhaahdo maaragtay dib u heshiisiinta bulshada waraysi ayaanu idiin haynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo gabagaba marsiinaya qorshaha xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba dhismaha golaha deegaanka oo ka socda magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha waxay hadda soo saartay wax la yidhaahdo stabilisation plan oo qorshaha xasilinta koonfur galbeed kaasoo hadda dhowaan lasoo bandhigi doono waxaa kaloo wasaaradda ay ku howlan tahay arrimaha maamuul dhisidda barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay ka yihiin tirada dadka soomaaliyeed soomaaliya oo dhibaato kala duwan iyo marxalado kala duwan soo martay ayaa wakhtigan u baahan sidii loo gaari lahaa horumar dhallinyaraduna waxay ka qaadan karaan door muhiim ah cafis waa barnaamij loogu talagalay in dadka soomaaliyeed ee colaada sukaye ay ku raagtay muddadii lasoo dhaafay in ay ku gaaraan dib u heshiisiin waarta munaasabad weyn oo loogu dhawaaqay in siddeed iyo labaatanka juun ay noqoto maalinta iscafinta bulshada ayaa lagu qabtay muqdisho iyo gobolada dalka waxaana door weyn ka qaadatay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya doorka ugu muhiimsan ee barnaamijka cafis ama ololaha cafis waxaa qaadanaya dhallinyaro suxufiyiin ah haddaba soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay munaasabadii weyneed ee lagu qabtay magaalada muqdisho ee looga dhawaaqay maalinta iscafinta bulshada siddeed iyo labaatanka juun sanad walbaba waxaana uu weydiiyey bal siday u arkaan ololaha cafis iyo doorka ay dhallinyarada ka qaadan karaan magacaygu waa farxaan maxamed cusmaan dareenkaygu runantii ma qiyaasi karo waa maalin aad u qiimo badan oo maalinta cafiska loo asteeyey inay tahay sida dad muslimiina maadaamana diinteennu ay ogoshahay in la iscafiyo waa maalin qiimo badan in dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ay u aqoonsaan inay tahay maalin iscafis maadaama dhibaatooyin fara badan dalka soo maray dhibaatooyin fara badan qoysas iyo qabiilo lasoo wada geystay in noqoto maalin iscafis oo aad u qiimo badan waana soo dhaweynaa runtii waa soo dhaweynaa aad ugu faraxsanahay dhammaan bulshada soomaaliya meel walba ay joogtana waxaa ugu baaqilay inay iscafiyaan shakhsiyan laga bilaabo family family laga bilaabo indan kadib bulshada loo sii gudbo kooxda cafis iyo dadka keenan aada ugu hambaleyna waan u mahad celinaa kusoo dhawow bal aragtidaada sidee u aragtaa barnaamijkan adigoo noo sheegaya magacaaga iyo halkaad ka timid ee bulshada anigoo liiwaan maxamed xuseen baa la yidhaahdaa arday jaamacadeed magaalo muqdisho degan aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan quruxda badan lagu dhiirigelinayo in dadku isxafiyaan soomaalidu dhibaato badan baa kala gaardhay mahadhooyin iyo dhibaatooyin badan waxa keliya daawada u noqon kara waxaa in la iscafiyo wax badan laga tanaasulo si loogu wada dhaqaaqa meel wanaagsan meel wanaagsanna loo wada tagaa waxaan dareemi karnaa in cafisku uu yahay daawada saxda ah ee maanta dalkeenna uu u baahan yahay in cafisku uu yahay waxa saxda ah ee la rabo in lagu hanaqaado oo hore loo wado cid walbana inay taageerta ay waajib ku tahay waa mahadsantiin ka qaybgalkayga aadaan ugu faraxsanahay wallaahi barnaamijkan cafis aad baan u soo dhaweynayaa waana brogram ama barnaamij soomaaliya in badan sugaysay waxaana filayaa nimankii barnaamijkan keenay ama soo hindisay ugu horeyn waa u mahad celinaynaa kabacdina waxaan leenahay barnaamijkan yuusan noqon barnaamij meesha ku ekaada ha noqda barnaamij ee soomaaliya dhan isku cafiso oo gobol ilaa tuula gaara waana soo dhaweynaya barnaamijkan cafis aadaan u mahadsantiin adinkana sidee u aragtaan barnaamijkan cafis barnaamijkan cafis waxaan dhihi lahaa waa barnaamij aad u fiican ummadda soomaaliyeedna inay iscafiyaan wax badan dagaali iyo cuqdad wax badan laisku qabay waxaan rajaynayaa barnaamijkan barnaamijkan waxaa jeclahay inay say tahay ay u qaataan ayna iscafiyaan soomaaliya o dhan ayaan rajaynayaa waran halkaa ka timid bulshada adoo magacaaga noo raacinaya iyo barnaamijkan cafis sidee kuu taabtay barnaamijkan marka ugu horeyn magacayga waa farxiib ibraahim xasan waxaan deganahay degmada waaberi ayaan deganahay ugu horeyn barnaamijkan cafis ayaan maanta kasoo qayb galay walaahi wax badan bulshada soomaaliyeed isku qabeen cuqdad iyo dagaalo dhex taalay maanta hadday iscafinayaan walaahi barnaamijkan waxaan dhihi lahaa barnaamij aad u qurux badan waa aanu loo baahnaa in la dhex keeno xilligii loo baahnaana waa soo aadeen dadka ku yaqaana ee bulshada ka mid ah ama asxaabtaadii ma jiraan dad adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya aad oran lahayd aan iscafino ama aad jeclaan lahayd inay ku cafiyaan walaahi ma ogi qof maanta cuqdad ii qabo aan dhihi karo hebel laakiin way jiraan dad badan inay waxaan aniga in layga sheegay waxaan aniga qofkaas ku samaynin ama aan dhihin in layga sheegaa laga yaabaa qofkaas sidaas cuqdad iigu qaaday waxaan rajaynayaa qof kasta ii qaano magacaygana farxi ibraahim aa laydhahaa cuqdad ii qaban waxaan rajaynayaa inay iska yacfiyo aana ka codsanayaa
adoo ku bilaabaya magacaaga iyo xaafaddaa ka timid ama heerka bulshada aad ka joogto waxaan rabnaa inaad noo cabirto dareenkaaga ku aadan barnaamijkan juun oo maanta aad ka soo qayb gashay
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أولا مقعي وحياة حسن ديري برامج كان عفيس مانتي إن أنكسو قيب قالوا أن حاضر كو هذا وحقيقي هاد شرف يا عزي يا يعني مالين أد وين وحان جعلان لها سيدة لغا دواجو كالت إنه مالين قرن هي نقطة أو لو أستيب dareen ahaanteeda haddaan cabirano waxaan leeyahay kolley wax walba mar bay bilowdaan waxaan uga mahad celinayaa dadkii soo agaasimay fikradaan iska lahaa dhammaantooda way ku mahadsan yihiin ani waxaan deganahay degmada shibis kasoo qaybgalkaygana oo ku faraxsanahay dadka ku yaqaana saaxiibada tihiin ama wax isla soo barateen ama aad qalbiga ku hayso maanta oo kale maalinta cafiska tahay fariintaa u diri lahayd maxay tahay wallaahi waxaan dhihi lahaa horta aniga kaxayaad ahaan dhammaantiin asxaadaad tihiin asxaabtayda familkayga inkast qof walba oo wax iga tabanayo inuu iska kay cafiyo aniga kaxayaad ahaanna dhammaan bulshadayda dhallinyarada asxaabta wax isla barano kuwaan isla shaqayno intaba waxaan leeyahay waan inaan cafiyey waxaan inay haystana ma jiro aadaan ugu magacayga horta marka hore waa ismaaciil salaad axmed magac dheer waan ismaaciil meeshaan cafiska qaranka ummadda soomaaliyeed ayaan ka soo qayb galay aad iyo aad ayayna ugu mahadsan yihiin dadkii soo abaabulay oo soo agaasimay annagana waxaan rabnaa inaan oraahdii aan ugu soo talagalay abwaan ahaan iyo inaan ka jeediyo waxaan ugu soo talagalay tix yar oo ka hadlaysa cafiska oo duca iyo isugu jirto guubaabo iyo wixii lasoo maray colaado iyo dhibaato ah waxawaaye caynka gabayga maansada ayaa lagu caddeeyaaye ciirsiga halkay kula tagtay cagaha saartaaye aan caddeeyo maansada hadday caymo leedahay colaaddii in badan nala degdo cagaha noo laabtay calaf iyo walaal iyo midaan caymo nagu reebin carruur iyo ciroolo iyo midaan camo noo dhaaf culumiyo middaa lagu diliyo hooyo cabanaysa oo cadaabada middaa nagu rataan ciirsi soco weyne ceebtiya middaa noogu wadan dunida caynkaana cafis baan ka dalabnee rabbow caadilaa tahaye cafis baan ka dalabnee rabbow caadilaa tahaye coloosheenna eebow ka saar cudurka anfiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مصدفانك حسن شوري والله برامج كان برامج aad loogu baahnay oo soo daahay oo iisha dadka Soomaalidu ay aad ugu baahnayeen waa laakiin waa barnaamij soo daahay oo mug hore la rabay in wax laga qabto oo wax ii sheegay dawladda iyo shacabkii culamaa diinku iyo aqoonyahanka iyo dadka haldoorka inay u kacaan ee barnaamijkan dib u heshiisiinta iyo iscafinta ee waxa waa dadka ku soo dabaqaan barnaamij waxaan dhihi karaa ka xasan ahaan aad loola soo daahay oo mug hore loo baahnay in ii sheega dadkii loo soo dadejiyo oo hadda caasimadii lagu qabtay ilaa heer gobol ilaa heer degmo ilaa dhulka miyiga la gaarsiiyo soomaalida dadka soomaalida waxaa waaye ceelasha iyo baraagaha iyo dhulka daaqsinta isku dilaan in dhulkii inuuna deeqo ii sheegay ceelashii baraagihiinna deeqaan ee dadkii loo sheego oo la gaarsiiyo oo magaalooyinkii iyo caasimadii bas aan cafiska iyo dib u heshiisiinta laga wadin ii sheegee la geeyo dhulkii miyiga iyo degmooyinkii iyo tulooyinkii iyo meesha looga baahan yahay cafis inay iscafiyaan dadka soomaalida ee reemiyiga ee deegaanada dhulka ii sheeg miyiga xoolodhaqatada beeraleyda iskugu jiro la gaarsiiyo oo haddee miidiyihii iyo f m-yadii lagu gaarsiiyi karoo la fidi kara hadday tahay haddii tiam mobel oo ii sheegee degmo iyo tuulada tuulooyinka hoos yimaadoo kaleetaa loo samayn kara hadday tahay degmo walba tiam ii sheeg isku xiran oo meeshay tagaan wacyigelin ka samayn karo oo degmo walba tuulada tuulooyin inta tuulo hoos timaado wacyigelin usamay karo gobol walba intaasoo degmo markuu leeyahay degmo walba dad u qoondaysano culmaa-udiin aqoon-yahan dad haldoora dad abwaanaha dad dadkii waxgeli karo oo iisheeg ka saari karo qadiyadda iisheeg qabyaaladda iyo gobolaysiga ah ee ugu bedeli karo ummadnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo iyo qarannimo dad noocaas in la iisheeg abaabulo oo la diyaariyo oo loo gudbiyo dadkii ii sheegay degmooyinkii iyo dhulkii miyigaah aan ku talilahay dowladdani arrinkaas waa ka gaabisay in wasaaraddeeda diintii uqaafta iyo wasaaraddeeda warfaafintaba inay arrinkaas ay si toosa gacanta u soo geliyaan barnaamijkan cafiska hadda dad dhallinyaraha madax bannaana sameeyey oo ku mahadsanyiin boqolkiiba boqol arrin dadka soomaalida kale ay ka gaabiyeen ay sameeyeen waana wax lagu farxo waana uga mahad celinaa walaalkay yarkii iyo hadda barnaamijka mas-uulkaaga weli inta kaleeto ee barnaamijkan qaybta ka ahne ayagana oo ka soo shaqeeya ee social media ka wadayn social media inay kasii labalaabaan sababtoo dadka soomaalida waa maanta boqolkiiba boqolkiiba sagaashan social media gaar ahaan aaladda facebook ay waxaawaye saa'id u isticmaalaan in loo adeegsado dadkii oo akhlaaqiyaadkoodii iyo umadnimadoodii diintoodii iyo dhaqankoodii iyo dib u heshiisiintii iscafiskii lagu fidiyo oo baro waaweyn laga sameeyo wacyigelin ii sheega aan siyaasad shuqul ku lahayn barahaas wacyigelin dadkii loogu samaynayo culimmadii iyo dadkii oo dhan ay ka midaysan yihiin inay noqdaanaan rajaynaa waana ku mahadsantihiin ka warbaahin qaran ahaan wadajir ee raadiyo muqdisho si gaaraan ugu mahad celinaa iyo tv-ga iyo idaacadda idinkan inaa shaqadiina sii labalaabtiin aan rajaynaa oo warbaahin looga daysado warbaahintii madaxa bannaaneed ee idinku soo daysato waxyaabaha luqadaha qalaad sababtoo wariye mar sometimes waxaa arkay war akhrinayo oo war ii sheegay warkii luqado qalaad soo dhexgelinaa in aa iska ilaalisiin idinkan oo meelaha hadda qaladaadka xoogaa ka jiraan aa isleedin iska saxdiin si ay warbaahintii madaxa bannaaneed idinku soo daysadaan بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحلا عبد الرشيد إبراهيم أحمد مش كان أنا وحن أركا برامج آد وفي عن ومضى الصوماليات الودي رجلنا يو شان برامج كان عفيس كا وشيء أمي سن مانتا دلنا يرد سواء بقولين وآد آد وما سنين
عبد موسى ololayaasha cafis ayaad ka mid tahay maanta juun sidee dareenkaagu yahay adiga iyo bahda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kaaswishay barnaamijkan waa mahadsantahay horta alxamdulilah ilaahay mahadiis waaye ololahan wuxuu bilowday ku dhowaad saddex sano ka hor haddeerna maanta meesha umaraa dadko dhan waa u jeedaan aniga haddii aan nafteyda cabdi ahaan ka hadlo waxaan aaminsanahay juhdigii iyo wakhtigii iyo dhaqaalihii iga galay inaana ku qasaarin maanta faa'iidaan joogaa wixii hadda ka dambeeyana ummadda soomaaliyeed meesha aan anigu kala soo bilaabay saaxiibkay iyo meesha uu maanta joogo markaan isu fiiriyo aadaan u faraxsanahay niyadeydu waa wanaagsan tahay niyad wanaag aan caawa ku seexanahay haddii alla idmo haddii maanta taydu timaadana waa ka samri karaa waxaa kaloon sheegan karaa inaan deynkii ay ummaddan soomaaliyeed igu lahayd aanan waxba ka bixin muuqda laakiin aan uun isku dayey in aan waxoogaa dib u soo celiyo ah inaan ka shaqeeyo si ay ummadda soomaaliyeed isugu soo dhawaan lahayd isuna cafi lahayd waa mahadsantii gobolada dalka iyo tuulooyinka iyo meelaha ay risooska ama khayraadka lagu dagaalay ama colaado hore ee soo jiitmay si fiican aan loo heshiisiin dadka ku dhegaysanaya ee waxyaabahaas dareemaya cafiskana u baahan maxaad u sheegi lahayd maanta kale horta dib u heshiisiinta marka aan ka hadlayno aqoonay u baahan tahay odayaal iyo dad dhaqan iyo siyaasad iyo waxbay u baahan tahay dhinacaas annagu kuma ficlin saxafiyiinaan nahay laakiin haddana waxaan naqaanaa hab dadka wax looga bedeli karo habka ay u fekeraan gaar ahaan dhinaca sida wacyigelinta arrintan haddii aan kelmad ku kusoo koobo waa wacyigelin in lagu wacyigeliyo dadku inay wanaaga ka hadlaan iscafiyaan dhibkay isu geysteen haddii la iscafiyo tuulaha la deganaado ama magaalaha la deganaadeena waa amnu cafiski marka waxaan rajaynahaa in eh, dadka dhibaatada kala tirsan ah gaar ahaan kuwa dhibaatada geystay ay ku dhacaan oo ku dhiiradaan inay ka hadlaan dhibka ay geysteen cafisna weydiistaan dadka ay u geysteen intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsantahay Ee, horta magacaygu badardiin macali axmed ee, ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho Ee, barnaamijkan aniga ee, aad horta mar si guud waa soo dhaweynaa barnaamij wanaagsan oo soomaalinimo iyo juhdi ka muuqdo waaye Ee, laakiinse hal arrin ayaan jeclaan lahaa inaan ku daro oo ah een, soomaalidu dee waxay taqaanaa caadifad oo maxaa tiraday hal wax hal barnaamij markuu dhaco ama hal eventi dhaco waa la xamaasadeeyaa laba beri saddex beri ay gaartaa deedna meesha lagu hilmaamaa waxaa calaamad u ah tusaalaan maalmaha xorriyadda oo kaleeto ee ummaddu way soo istaagaysaa maalmahaas iyo sii xorriyadda la daaraa maalmahaas iyo sii xorriyadda la daaraa dadkii een, waa qiiraysan yihiin taariikhi aswaaila laga sheekayna ummadda waa qiiraysan yihiin maalinta ku xigtana qofkii inuu qabyaaladii ka shaqeeyo oo dulinimadii u laabto oo qurunkuu sii wado sii wado oo oo maxaan tiradayaa aa dabeecad ah
ololaha cafis waxaa hogaaminaya suxufiyiin waxaa ka mid a taftiraha raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxamed kaafi sheekh abuukar iyo weliba cabdifitaax arizona agaasimihii hore ee warfaafinta gobolka banaadir waxaa la kulmay soo saaraha barnaamijka wadajir oo ka wareystay bal sida ay suxufiyiintu uga qayb qaadan karaan iscafinta bulshada iyo sida iyaguba ay u arkaan ololahani Ee, runtii waa mahadsantahay maxamed waxaa aad maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijka cafis oo runtii ah barnaamij aad u qiimo badan ee, horseedayna dadka soomaaliyeed oo dhan inay iscafiyaan ee, ani aragti ahaan aadaan ugu faraxsanahay Ee, runtii waxaana ii muuqda dareem aad u qurux badan oo horseed u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed qof kastoo xafladda ka soo qayb galay ee, wuxuu cafiyey walaalkiis wuxuuna halkan kala tegay go'aan ah inuu cafiyo dhammaan dadka soomaaliyeed marka ilaa iyo shan kun oo qofood ayaa ka soo qayb galay xafladdan ama munaasabadan muqdisho ka dhacday shantaas kun oo qofood haddii dhexdooda ay iscafiyaan ee, halkan ay kala tagaan inay dadka kale ee wax ka tabanayaan ay cafiyaan waxaan aaminsanahay inay horseed u noqon doonaan inay dadka soomaaliyeed iscafiyaan marka ani waxaa ii muuqata guul weyn iyo didiilo fiican oo dadka soomaaliyeed ay dhexdooda isku cafinayaan dadka ka soo qayb galay inta badan dhinaca saxafiyiinta adiguna waxaa tahay saxafi mas-uuliyiinta iyo aad ka mid tahay kaalinta ay ciyaari karaan ee saxaafaddu maxay tahay barnaamijka go-aada Ee, runtii ani waxaa aaminsanahay doorka ugu weyn soomaaliya waxaa ciyaari karaa warbaahinta haddii warbaahinta soomaaliyeed ay la yimaadaan aragti cusub oo ka duwan aragtiyadii hore ee, taasi oo ka turjumaysa nabadda iyo isbeddelka dalka waxay warbaahinta u horseedi kartaa dalkan nabad iyo dib u heshiisiin weyn oo horseeda marka ani waxaa ila tahay ee, warbaahinta laftirkeeda hadda isbeddel tartiib tartiib ah ayaa ku imaanaya laakiin waxaan sidoo kale ugu sii baaqayaa warbaahinta inay isbeddel weyn oo dhab ah ay la yimaadaan haddii isbeddel ay la yimaadaan soomaaliyana hal maalin inay isku beddelaysaa aaminsanaha waa mahadsantahay Een, aad baad u mahadsan tahay Een, barnaamijkan ololaha cafis runtii een, oo ay soo abaabuleen bahda saxaafadda soomaaliyeed qaar ka mid ah iyo bulshada rayidka Een, runtii waa barnaamij aad u weyn Een, waxaadna dareemi kartaa een, in bulshada soomaaliyeed een, muddo dhowr iyo labaatan sano ah dhibaatooyin dalka soomaaliya ay ka dhacayeen dhibaatooyinkaasna intooda badan ay soomaalidu iyagu isu geysanayeen marka dadku in badan marka ay dhibaatooyin kala duwan ay isu geystaan waxa ugu weyne loo baahan yahay waxay tahay in marka ugu horreyso la dhaqo waxa dadku ay isu qabeen oo ahaa qof kasta qofka iinta dhibaatadii loo geystay uu ka qaaday inay layska cafiyo oo qofku qalbi nadiifa noqdo taas marka waxay keeni kartaa in dadku markay iscafiyaan ay noqdaan dad isku qaluuba isku aragtiya laakiin inta aan dadka iscafin ka hor qofba qofka kale uu ka aragti duunaanaya waayo qof kasta waxa keliya uu haysanaya waxay tahay in hebel uu yahay reer hebel oo ay hadda ka hor wax isla ahaayeen laakiin waxa ka dhexeeya ee rasmiga ah, amaba ama danta guud ama eegaya wuxuu eegayaa iinta ka dhexaysa oo keliya haddii marka la fuliyo barnaamijkan cafis ee uu hirgalo waxaan u arkaa aniga inay tahay faa'iidada ugu weyn ay soomaali isu keeni karta isku aragti ka dhigi karta in ay dalalka dunida ee hormaray la tartamaanna wax ugu horreeya horseedi kara inuu cafis yahay aaminsanahay barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa waa hagaag mashaariicda xasriinta waxaa loogu talagalay in lagu gaarsiiyo bulshada adeegyada muhiimka u ah nolosha haddaba si la isugu dabarido ayaa hay-adda tis balas oo ka shaqaysa arrimaha xasriintu waxa ay magaalada muqdisho tababar ugu qabatay dadka ka shaqeeya arrimaha xasriinta tababarkaas oo socda muddo shan maalmood ah haddaba ka qaybgalayaasha tababarkan waxaa ka mid ahaa isuduwaha mashaariicda xasriinta wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdisamed garoon soosaaraha barnaamijka wadajir ayaa ka wareysta mashaariicda dib u soo kabashada bulshada iyo dib u heshiisiinta jubbaland halkaa ay marayaan waxaana ugu horreyn uu ka warramayaa bal muhiimadda tababarkan ay tisbalas qabatay waxaan halkan u nimaadnay shan cisho oo tababar ah oo lagu eegayo dabaegis loogu sameynayo mashaariicda n xasilinta tiis waxay u qabsoomay kuwaatarkii ama saddexdii bilood ee ugu dambeysay marka wuxuu ahaa runtii workshop lagu qiimeynayo waxyaalahan la qabtay halkaan joogno iyo runtii maaragtay meesha loo socdo waxaa kasoo qeyb galay dhammaan maaragtay shaqaalaha mashruuca ee tiis sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay dhammaan farsamo yaqaanada mashaariicdan daadihiisa ee maaragtay dowladda maaragtay iyo tiis udhexaysa isagana wuxuu ahaa runtii maaragtay waxay kusoo bandhigeen waxqabadkooda ayay kusoo bandhigeen qof kastana waxaa laga rabay maaragtay waxyaalaha maaragtay uu qabtay oo ajiif gareeyay ama gaaray kuwaatarka ugu dambeeyey caqabadaha maaragtay uu mashaariicdu la kulantay waxyaalaha qab qabsoomi waayey muddadaas sababaha maaragtay u qabsoomi waayeen iyo sidii hore loogu sii socon lahaa intaas baa runtii u daarnaa workshopku laga hadlay waxaad ka warantaa bal howlaha xasilinta maamul samaynta golayaasha deegaanka oo maamulka jubbaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha halka ay marayaan iyo socdaaladii ugu dambeeyey aad qabateen iyo meelaha ku tagtay meel fiican buu marayaa runtii mashaariicda dib u kabashada la yidhaahdo iyo barnaamijyadan la yidhaahdo maaragtay dib u heshiisiinta bulshada iyo arrimahan dowladaha hoose dhisitaankooda runtii dee bulshadu baahi weyn bay u qabtaa mashaariicdan maaragtay bulshada ee dib u kabashada ah marka waxaan odhan karnaa baahida bulshadu qabaan iyo lacagta ay gelinayaan maaragtay donarisku iyo hay-adahan fududaya mashaariicdu waxay la mid tahay maaragtay bad muxuu ahaa dhibic bad ku dhacday yacnii markasta waxaa weyn baahiyihii bulshada ka imaanayay laakiin dadalkaygu ma yara runtii wax badan baan noo qabsoomay kuwatarka ugu dambeeyey marka la eego haddaan eegno dhanka maaragtay mashaariicdan xasilinta programka xasilinta waxaana kow nooga ahaa aan sameynay dowladda jubbaland waxay qaybteeda amnigu dib u xoreeyeen magaalada sanguuni runtii waa magaalo hoos timaada maaragtay degmada jamaame ilaa konton kilomitr u jirta degmada kismaayo halkaas ciidamadu la wareegeen kadibna in bulshadii maaragtay la dhex galo la wareysto baahiyahoodii ayay kaliftay marka waxaan isugu yeernay bulshada sanguuni waxaan keenay magaalada kismaayo iyadoo aan la kaashanaynay maaragtay hay-adaha barnaamijka xasilinta naga caawiya hay-ad ka mid ah s s i mashruuc la yidhaha dalbile runtii bulshada waxaa la weydiinayay mashaariicda ugu muhiimsan markaas oo saameynta deg dega ah abuuraya islamarkaa marka ilaa sideed mashruuc bay bulshada qaybaheedii kala duwanaa ee meesha laga casumay kismaayil isugu keenay ay ka hadleen oo ay isugu jirto maaragtay mashaariic maaragtay shaqa abuur sameyn kara dadka deegaanka iyo maaragtay mashaariic maaragtay meelihii dowladda kaabayaashii maaragtay dowladda ku shaqayn lahayd iyo kuwii maaragtay arrimaha bulshada ama adeega laga bixin jiray baa isugu jira sidoo kale waxaan sameynay waxaan isu keenay dhalinyarada sanguuni degmada kismaayil la isugu keenay iyadana waxay qeyb ka ahayd maaragtay isdhexgalka iyo in maaragtay la engage garayoo maaragtay dhalinyarada lagu soo dabaalo maaragtay dhabaha saxda ah la wacyigeliyo sidii maaragtay deegaankoodii dhanka wanaagsan ugala shaqayn lahaayeen bulshadiisay u taageeri lahaayeen qaybsay ugu noqon lahaayeen maaragtay dib u dejinta iyo dib u xasilinta iyo dib u heshiisiinta ama dib u dhiska maaragtay deegaankooda marka runtii laba waxay ahaayeen dhacdo ama laba maaragtay shir oo aada muhiim u ah oo dowladda iyo maarata gobolka muhiim u ah qabashada sanguuni maxay astaan u tahay maxaa ay furo u noqon doontaa taariikhda ay ku leedahay guud ahaan dalka iyo jubbaland tuuladaasi maxaad ka ogtahay oo aada la wadaagi lahayd dadka ku dhegeysanaya ee raadi wadajir
sanguni waa waa goob maaragtay istraatiiji ah waa goob isku xirta maaragtay gobol degmada kismaayo iyo degmada ku xigta ee jamaame ayay isku xirtaa waana goob soomaaliya muhiim u ah oo waa meesha ay dhahaan maaragtay dhulbaraha soomaaliya meeshu maro weeyaan marka waana dhul beereed runtii aada u wanaagsan oo dadku maartaqaanaa ay hore uga qatanayeen marka waxay tan fursad u siinaysaa dadkii hadday helaan xorriyad dhaqdhaqaaq helaan hadday helaan mashaariicdii dib u kabashada helaan haddii dhaqaale loo abuuro tan waxay maaragtay saacidaysaa in deegaankaas uu lafdhabar u noqon karo oo maaragtay dhaqaalihii kismaayo iyo isaga ay isku xirmaan marka dadkan waxay u baahan yihiin in beeraley bay dadku ahaayeen oo beeray lahaayeen in maaragtay agabkii iyo qalabkii beeraha ku fulan lahaayeen la siiyo suuqii loo sameeyo cdiskii iyo maaragtay waxyaalihii maaragtay ay beeraha gashan lahaayeenna la siiyo marka dadkani haddii la baritaaro waa dad maaragtay shaqaysan kara deegaanka runtii dib uqabashada ama dib uxoreynta sangunina waxay maaragtay fure u tahay in hore loogu sii socdo degmada jamacami iyo gobolka jubbada dhexe oo gebi ahaantiisba ay kooxaha nabadiidka ama shabaab ay maamulaan marka waa waxaan oran karnaa waa horumar fiican oo dowladda iyo shacabka jubbaland ay sameeyeen cabdisamed garoon isuduwaha mashaariicda xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir uga waramayey mashaariicda xasilinta halka ay marayaan haddaba cabdisalaan maxamuud daqane oo ah la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kana mid ah ka qaybgalayaashii tababarka hay-adda tis balas ay u qabatay howlwadeenada mashaariicda xasilinta ee dowlad goboleedyada dalka iyo weliba dowladda federaalka ayaa isaguna barnaamijka wadajir uga waramay mashaariicda xasilinta ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya halka ay marayaan si gaara waxa uu ka hadlayaa qorshaha xasilinta ee koonfur galbeed soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur ayaa ugu horreyn weydiiyey bal tababarkan iyo muhiimadda uu si shaksi ah isagu lahaa iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah inaan isweydaarsanno aqoonta iyo waxyaabaaan la kulanno xagga shaqada gobolladoo dhan iyo federaalka ayaa halkaan iskugu yimid lataliyayaasha iyo shaqaalaha tis plus dhammaan si looga wada tashto barnaamijka saameynta uu ku yeelanayo xasilinta sidaad ogtihiin tis plus barnaamijkaas waa mid ku salaysan xasilinta soomaaliya oo priority ahaan koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha waxay hadda soo saartay waxa la yidhahda stabilization plan oo qorshaha xasilinta koonfur galbeed kaasoo hadda dhowaan lasoo bandhigi doono waxaa kaloo wasaaradda ay ku howlan tahay arrimaha maamuul dhisidda oo horey xudur loo soo dhameeyey iyo bardaale haddana baydhabo ay ka socoto inkastoo xogaa waqti ay qaadanaysa baydhabo waa magaalo weyn magaalada caasimadda marka barnaamijka maamuul dhisidda sidiisa waxaa loo baahan yahay in uu lahaad lahaashada ay ahaato dadweynaha oo loo dhan yahay haddana marka sidaa darteed maamulka maamul dhisidda baydhabo waa mid oo aad iyo aad ay wasaaradda ay si fiican u daadihinaysa oo la rabo si wanaagsan inuu u soo baxa koonfur galbeed waxay ugu horeysaa meelaha kale maamul dhisidda taasoo meel kale weli aan ka dhicin hadda marka barnaamijka xasiladana oo hadda ay taageerta u s a i d iyo tis plus waxyaabo badan ay ka qabtaan koonfur galbeed waxaa ka mid ah hadda workshoopyo iyo tababaro awdiinla hadda dialogue activity oo mar hore dhacay oo iyadana qeyb kale oo u s i d ay taageeraysay taasoo bulshada iyo maamulka ay ku wada heshiiyeen in nabad lagu wada shaqeeya mar walba oo lagu wada noolaada marka nabaddaas baa mar walba aan anaga aan fariinta aan u gudbayna dadweynaha in nabadda aada loo ilaaliyo oo dowladda lala shaqeeya
xagga nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo dhismaha nabadda waa qeybo ka mid ah waxyaabaha bulshadu sida weyn uga baahan tahay koonfur galbeed sidee arrimahaasi u dhaqaajinaysaa gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oad adigoo la taliyaheeda tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxay qabtaa qeyb dhan oo dib u heshiisin iyo xasilin ah muhiimadda ay leedahay yacnii lama koobi karaa hadda qorshaha xa- oo xasilinta koonfur galbeed waxaa ka mid ah in yacni dib u heshiisiin badan la sameeyo taasoon kala kaashan doona dowladda federaalka eh, maamulada kale een, eh, eh, hay-adaha nala shaqeeya dhammaan barnaamijkaas oo lasoo bandhigi doona Eh, maamul dhisidda iyo waxaasoo dhan waxay hoos yimaadaan xasilidda hadda shalay eh, xudur waxaa ka jiray eh, barnaamij uu ka qayb galay agaasimaha iyo la taliyo kale kaasoo ku saabsanaa qandaraasyadii oo oo qolooyinka hay-adda iyalo ay dhahaan si loo soo bandhigay dadweynaha si oo maaragtaa hufnaan ah loo sameeyey taas oo ugu talagalnay inaan degmooyinka aan ku barno nidaamka wax loo maaraynayo yacni maaliyadda iyo nidaamka qandaraasta dhammaan ayadoo waafaqsan eh, eh, siyaasadda maaraynta maaliyadda oo hadda la sameeyey
cabdisalaan maxamuud daqane la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir u warramayay isaga ayaa u dambeeyey waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macali maxamed anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa barnaamijka soo jeedinayay qays cali shire ayaa farsameynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doono waa bahdii barnaamijka wadajir oo idinle sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shicibiyahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal walaalayaal aan wada jirno way shicibiyahow wanaagsani wadnaha yagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaha yagii rumaadow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal walaalayaal shicibiyahow wanaagsani waxyaha yagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani waxyaha yagii rumaadow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal walaalayaal